gaarta wada naga dhegeysanaysa ayay ku soo dhowaada warka duurnimo ee rediyo muqdisho waa saddexda bisha koob iyo tobnaad sanadka laba kun koob iyo labaatan
madaxweynaha puntland iyo wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya oo si wada jira xariga uga jaray xarunta la dagaalanka ayaxa soomaaliya oo laga hirgeliyey magaalada qardho ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo tababar loogu soo xiray gobolka shabeellada hoose ee dufcadii toddobaad ee ciidanka kumaandooska ee danab
wasaaradda cadaaladda galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb maanta ka daafurtay tababar ku saabsan habka cadaalad helidda maamulka gobolka hiiraan oo maanta ka daafuray cisbitaalka laga hirgeliyey deegaanka lagu magacaabo hiraal ee gobolka hiiraan kaasi oo ay ka hirgelisay qurbajoog soomaaliyeed
maamulada puntland iyo galmudug ayaa si wada jira u wada dadaallo lagu gaadhsiinayo deegaanada miyiga gobolka mudug
shirkii lix iyo tobnaada ee hay-adda horumarinta halbeegyada iyo jaangooynta waddamada islaamka ayaa lagu qabtay magaalada madiina ee dalka boqortooyada sacuudiga
sanadkii ugu badnaa ee soomaaliya isu soo sharaxaan doorashada golaha deegaanka ah ee duqa magaalada minneabolis oo lagu soo gabagabeeyey gobolka minnesota wararkeenna dibaddana waxaa ka mid ah hogaamiye ka tirsan kooxda taalibaan oo lagu dilay qarax ismidaamina mar kale duhur wanaagsan ismaqla wanaagsan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan
puntland iyo wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta si wada jira waxay xarigga uga jareen xarunta la dagaalanka ayaxa soomaaliya oo laga hirgeliyey magaalada qardho yuusuf maxamed maxamuud ayaan ka wareysanay
waxaa lagu xari jiray xarunta ama xarig looga jiray xarunta la dagaalanka ayaxa soomaaliya oo muddo laba sano ku dhow laga dhisayay halkaasi taasi oo ay dhismayeysa hirgelisay hay-adda vow oo beeraha adduunka waxaa ka qayb galay xarijarka madaxweynaha xarigga kala jiray wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya mudane sacuud xuseen ciid sidoo kale waxaa joogay wasiirada beeraha ee maamulada dalka waxaa joogay madaxda hay-adda vow ee soomaaliya iyo madaxda hay-adda uqa africa u qaabilsan la dagaalanka ayaxa sidoo kale waxaa joogay golayaasha kala duwan ee maamulka puntland maamulka degmada qardha iyo gobolka karkaaro xaruntaani ay ka dhisan tahay mas-uuliyiin kala duwan iyo maamulka xaruntaani madaxweynaha puntland oo ka hadlay xarajarka xaruntaani waxa uu sheegay inay tahay arrin muhiima kaalin weyna ka qaadan doonta nolosha qoysaska xoola dhaqatada iyo beeraleyda soomaaliyeed maadaama ayax uu dhibaato xoogan ku hayay bahda beeraleyda iyo xoola dhaqatada iyo daaqa guud ahaanba soomaaliya wasiirka beeraha soomaaliya saciid xuseen ciid oo isna ka hadlay xarun xarikarka xaruntaani waxa uu sheegay in jadaal dheer loo galay xaruntaani isagoona uga mahad celiyay hay-adihii kala duwanaha ee ka qayb qaatay dhismaheeda sidoo kalena waxa wasiirku xusay in soddon sano kadib soomaaliya ay ka mid noqonayso ururka la dagaalanka ayaxa africa shuruudii oo dhan ay buuxisay waxaana xusid mudan in magaalada qardho wasiirku uu kula seexday hay-adda la dagaalanka ayaxa africa heshiiska rasmiga ee soomaaliya ay kaga qayb noqonayso ururkaas
ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa tababar loogu soo xidhay gobolka shabeellada hoose waana dufcaddii toddobaad ee ka mid noqonaya ciidamada kumaandooska danab sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena shilaawe
ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed waa awoodda sida tooska uga hortagta dhigaraha cadowga waxa ay ku beegsadaan fariisimahooda kobaca iyo tababarsiinta soomaaliya waxay uga dhigan tahay mar kasta ku dhowaanshiyaha nabad barwaaqo iyo nolol waxaana maanta tababar muddo qaatay loo soo xidhay dufcaddii toddobaad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed munaasibadda xidhitaanka tababarka waxaa ka soo qayb galay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabbaas amiin cali saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowladda maraykanka iyo amisom ciidanka ayaa ugu horrayn soo bandhigay dhoolutus heerkiisu sarreeyey kaasi oo ka turjumayey awoodda kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab madaxdii ka soo qayb gashayna ay aad ugu riyaaqeen dhoolutuska ciidanka ugu horrayn waxaa munaasibadda ka hadlay taliyaha guutada lix iyo tobnaad ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla dhexe axmed cabdulaahi nuur beeryare oo ka warbixiyey heerarkii tababarku soo maray waxaan rabaa inaan idhaahdo taliya adiga taliya xooggu fursaddii aad siideen dhaliirta soomaaliya oo ahayd in sanad kasta dadka secondary kasoo qalinjibiyaa qofkii dooqiisa ciidan ahayd oo kusoo biiray ciidanka taliya sanadkii lasoo dhaafay ciidankan qalinjibintii sanadkii lasoo dhaafay ardadii soomaaliya ka qalinjibisay oo secondary ka qalinjibisay almost boqol iyo konton ka mid a ayaa ku jirta halkan waxaan rabaa inaan caddeeyo taliska xoogga dalka soomaaliya oo taliya xoogga ugu horeeyo waxaa ka go-an dhallinyarta da-da yar inay ka gaarsiiyaan qof walbaa hanka uu ciidan ka lahay marka waxaan raba inaan idhaahdo taliya waa mahadsantihiin garab istaagga aad u muujisay ciidan xogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan yunidka aan taliyaha guutada ka ahay waxaan kaa mahad celinayaa wakhtigiina iyo wax walba aad noo garab istaagteen taliya waa mahadsantahay waxaa isna goobta ka hadlay ku-xigeenka madaxa hoggaanka tobabarka iyo wacyigelinta xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare cabdulaahi yuusuf cabdulle runtii waxaan ka codsanayaa macallimiinta iyo taliyaha guutada in ardadii buundooyinka fiican heshay in noola soo gudbiyo haddaan nahay hoggaanka tababarka si aan moralka ugu dhisno taliyahana waxaan ka codsanayaa inuu arrintaas garab igu siiyo madaxa habmaamuuska xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare maxamed axmed maxamed ayaa munaasibadda hadal ka jeediyey waxaana uu yidhi maanta oo labada bisha nofembar ah ayaa tababarkaa laydii soo xiray calaamadda danab ciyaar ciyaar laguma qaato calaamadda danab waa mid aad ku walaaloobaysaan waa mid aad ku midoobaysaan waa mid aad si wada jir ugu howlgalaysaan waa mid ay ku seexan doonaan guuxa adinkeedin ka soo baxo ummadda soomaaliyeed waxaa laydinka rabaa marka inaad ilaalisaan maqaamkaas cutubka gaarka a maanta ka mid noqonaysaan taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto cabbaas amiin cali ayaa ka hadlay gebagabadii munaasibadda wuxuuna kula dardaarmay ciidanka tobabarka dhammaystay inay u diyaargaroobaan difaaca dalka ciidan cusub oo ku soo biiray xoogga dalka soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ayaa tihiin aad iyo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan la dagaalanka cadowga waddanka dhibaatada u geysanayo idinku waad garanaysaan waad og tihiin qof walba meel buu ka yimid meel baa laga soo qoray dhibaatada dadkaasi lagu hayay waad la socotaan aan u malaynayaa mise maa waxaa loo baahan yahay ummaddii soomaaliyeed ood ka dhalateen oo aad u dhalateen in dhibkii aad ka qaadaan waxaa ladiin tababaray taasa ayada ogow markaad qori aad wadato waxa weeye waad filanaysaa inaad dhaawacanto inaad dhibatana waad filanaysaa waana ku talagalnay oo xandareyskaan u qaadanay calankaas maanta garabka kuu saaran aad u wadata waxay tahay inaad dalka aad u dhimato ilaa dhibeeda u dambayso dhiiggaaga ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed waa mid ka mid a awoodaha uu ku faano xoogga dalka soomaaliyeed waxayna leeyihiin taariikh lama ilaawaana waxayna tababaro heerkoodu sarreeya ku qaataan gudaha dalka mararka qaarna waxay tababaro dheeraada ku soo qaataan dalka dibaddiisa kooxaha argagixisada marka ay maqlaan magaca kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab waxaa soo wajahda cabsi xooggan meel kastoo ay joogaanna waa ay ka cararaan ciidankan cusub ee tobabarka loogu soo xidhay xerada tobabarka ciidanka kumaandooska danab ee belidogle ayaa waxa ay ka howlgeli doonaan fadhiyada kala duwan ee ciidanka kumaandooska danab
aawe cabdulaahi cabdiraxmaan wasaaradda cadaaladda ee galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb maanta waxay ka daafurtay tababar ku saabsan habka cadaalad helidda maxamed deeq cabdi maxamed ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan magaaladaas ka soo diray
tababarkan oo iska kaashanayaan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waxaana ka qaybgelaya ku dhowaad soddon qofood oo ka socda xarumaha maxkamadaha bahda garsoorka iyo bulshada guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuusamareeb cabdi xaashi caroole oo goobjoog ka ahaa furitaanka tababarka ayaa waxa uu sheegay in ka qaybgalayaasha laga doonayo in ay ka fikiraan galmudug cadaaladda ay u baahan tahay galmudug cadaaladda ay u baahan tahay ayaa la rabaa dood ku saabsan inaad ka fikirtaan lixdaas maalin in laga diyaariyo casharo muhim ah oo dhaxal u ah dadka reer galmudug oo adinku aada horudhaca u tihiin ayaan codsanaynaa insha allah bilkariin mashruucuna waa noo furan yahay odayaasha dhaqankana waxaan rabaa ayaga naftirkoodu ee ayagoo aan maxkamad jooginay dadka kala xukumayeen waqti dheer marka waxyaabihii iyo casharadii ay khilaafaadkii iyo waxyaabihii ay garti ay galeen casharadii ay ka heleen inay meeshaan geliyaan ayagana ka codsanaynaa insha allah bilkariim ayagana dumarku waa lafdhabar ay u yihiin cadaaladda ka qaybgalayaasha ka socda dhanka bulshada ayaa waxa ay soo dhoweeyeen tababarkan looga hadlayo arrimaha cadaaladda iyo garsoorka aniga magacayga waxaa la yidhahda cabdullaahi xirsi maxamed waxaan ahay guddoomiyaha guddiga khilaafaadka ee madaniga ee magaaladan dhuusmareebeed ka qaybgalkana waxaan u arkaa si weyn oo cilmi uu ku jiro oo bulshada inteeda badan ay maaragtay anfici doonto barnaamijkaana koley sidaas ayuu maaragtay miro dhal u yeelan doonaa haddii aan galo arrimaha kale oo guud waxaan u malaynayaa wax cadaalad waxaa la heli karaa markii fulin la helo cabdulaahi cabdiqani sheekh yuusuf oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay aragtidiisa ka qayb galka waxa uuna iftiimiyey cadaaladda iyo cidda u baahan anigoo ah cabdulaahi cabdiqani sheekh yuusuf garsoore maxkamadda sare ahna kusimaha guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka aan maanta kasoo qaybgalay kulankan la raba in lagu qaafaadhigo oo loogu falanqeeyo waxaa la yidhaahda cadaaladda awalan waxaan rabaa inaan meeshan ka ishaaro waxaa la yidhaahda cadaalad horta cadaalad yaa u baahan sistamkeesa cadaaladi ku timaaddaa cadaalad sida qof kastaahiba uu dareemahayo waxaa u baahan qofka dhibanaha oo dhibka ku dhacay waxaa u baahan qoyska dhib ku soo gaaray waxaa u baahan bulshada uu dhib ku soo gaaray waxaa cadaalad u baahan ugu dambayntii qofka uu dhibku ka dhacay oo eedaysanaha ama dulmilowga ah baa cadaaladda u baahan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed fiidow oo tababarka furay ayaa waxa uu sheegay in maalmaha tababarka uu soconayo la doonayo in laga soo saaro wixii ku saabsan arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ee shanta sano ee soo socota dowlad goboleedka galmudug uu ku shaqayn lahaa muddo lix maalmood noo socdana barnaamijkaanu halkan ka bilaabato maanta kownoo ah ayaa la rabaa in laga soo dhex saaro shanta sano oo soo socota wixii baahi cadaaladeeda ee loo baahnaa taasaan rabaa in maanta la iska wareysto laga wada hadlo bulshada marka isku timaado ayaa dhexdeeda cilmiga ku jiraa oo aqoonta iyo garashada la iswadaarsado la isku darsado sidaasaan rabaa marka inaan u helno faa'iido shanta sano soo socota lagu lagu maaragtay lagu la isticmaali lahaa ama lagu dhaqmi lahaa marka shirkuna waa noo furan yahay maalmaha tababarka uu soconaya ayaa la isku weydaarsan doonaa dhammaanba aragtiyada dhanka cadaaladda iyo garsoorka la xiriira si looga soo saaro qodobo miro dhal ah maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
maamulka gobolka hiiraan ayaa maanta daafuray cisbitaal laga hirgeliyey deegaanka hiiraal ee gobolka hiiraan kaasi oo ay hirgeliyeen qurbajoog soomaaliyeed ibraahim maxamed geedi ayaa faahfaahinaya
iyadoo sanadihii ugu dambeeyey horumaryo kala duwan laga dareemayay gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa qaar ka mid ah qurbajoogta gobolka hiiraan waxaa isbitaal ka howlgeliyeen deegaanka jiraale ee gobolkan hiiraan odayaali waxgarad ka anbaxay magaalada beledweyne ayaa gaaray deegaanka jiraale halkaas oo laga dhisay isbitaal cusub intaasi kadib kulan gaar ah oo looga hadlaya xaaladda deegaanka jiraale ayaa lagu qabtay gudaha isbitaalka waxaana lagu soo bandhigay baahayaha xilligan ka jira deegaanada waqooyi ee gobolkan hiiraan gudoomiyaha deegaanka jiraale cabdi maxamed roble iyo weliba qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa ka hadlay isbitaalka jircalle laga dhisay ayaa maanta xafladiisa isku nimid marka waxaan rabnaa deegaanka jircalle kusoo dhowaada bulshadii noogu timid oo beledweyne naga soo gaartay wafdiga ah marka waxaan rabnaa inay kusoo dhowaadaan baahida jircalle iyo wax walbana insha allah waa ka hadlaynaa marka soo dhowaada waa idin soo dhoweynaynaa odayaal waxgarad culummo iyo caame injineeriin wax walba kusoo dhowaada baahiyaal badan iska jira oo isbitaalkan ha noqoto iskuul ha noqoto eel ha noqoto waxyaaba badana ka jira laakiin anigu waxaan ka hadlayaa baahida isbitaalka isbitaalkan horta muddo shan sano ah ayaan howshiisa aan wadnay inaan ka dhisnay isbitaal waxaa la yidha waxaad ku taahda waa lagu tagaa waa ku tagnay dhulkii waxaana siiyey oo walaalkeen axmed xaanshe cawaale yaa ugu horeeya wax dhulkana siiya oo dhulkaasna siiya afar boos oo mid labaatan ah ayuuna siiyey wuxuu noo hibeeyey oo noo hibeeyey in dhulkaas aan ka dhisnay isbitaal aada iyo aada ugu mahadsan yahay
sadaqada jaariyada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay saddex ayuu ku tilmaamay walad saalixa oo maaragtay kuusoo ducaynayo haddaad dhimato waxay ka mid tahay sadaqada ana kaaga oyn sababtay tahay wiil ayaa dhashay amba gabar waa walad saalix ah oo kuusoo ducaynayo mugaad dhimata kadib waxawaa sadaqada jaariyada aan kaaga oyn ayay ka mid tahay ama masaajid ayaa dhistay masaajidka dhismadiisu maan inaad bilowdo dhamayso waad ka qayb qaadata qayb ka mida walow kay shamitaaba aa gashatid marka sadaqada jaariyada ay ka mid tahay ceel inaad qodo oo maaragtay ummaddu ay ku noolaato ayakana sadaqada jaariyada ayay ka mid tahay
waa hagaag markana waxaan aadaynaa dhanka iyo maamulada puntland iyo galmudug ayaa waxa ay wada hadallo nabadda lagu gaarsiinayo deegaanada miyiga ah ay ka wadaan gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan inoo soo diray
socdaalkan oo qayb ka ah qorshaha daadejinta nabadda iyo dibweshiinta si loo helo nabad waarta oo ka dhaqan gasha gobolka muduga ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug ay wehliyaan saraakiisha ciidamada amniga labada maamul guddiyada nabadda gobolka ee dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug waxa ay ku tageen qaar ka mida deegaanada dhaca dhinaca waqooyi bari ee magaalada gaalkacyo halkaasi ay usoo naq raaceen xoola dhaqato fara badan kuwa oo ka kala yimid deegaano ka tirsan kuwa labada maamula mas-uuliyiintii iyo guddiyadii nabadda gobolka ayaa markii ay gaareen deegaanadaasi miyiga waxa ay kulan la qaateen xoolodhaqatadii ku sugnayd deegaanada ay gaareen iyagoona uga warbixiya ujeedka socdaalka iyo baahida loo qabo helitaanka nabad waarta gudoomiyaha guddiga nabadda odayaasha dhaqanka gobolka mudug suldaan cabdinaasir jaamac seed iyo qaar ka mid a xubnihii guddiyada nabadda gobolka ee ururada kale duwan ayaa ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda socdaalka nabadda iyo baahida loo qabo in laga wada shaqeeyo helitaanka nabad waarta
jiyo isku keenay dadkii u sahlay kolle qoryihii inkama foga waa idaa xabaala yihiin meel aanay kugu jiraan waxaa idinka rabaa horta marka hore dad islaama ma nahay walaalayaalo dad islaama oo ilaahay yaqaan ma nahay haddii dad islaama aan nahay waxaan rabnaa qof kasta waa yaqaan islaamku sida u tilmaamay dadka dhiiggiisa iyo maalkiisa ilaahay inta laga cabsado ilaahay loo laabto inaan dadka dhiiggiisa iyo maalkiisa la nabadgeliyo ayaan ka cosnahay oo islaam aan noqono waa aragtay dadka si u dhimanaya u sahlan yahay qof kastana waa ogtihi wax inqaab iyo dhib ka hormaraya midkii adduunka xasanaad sameeya wixii ka hormaraya waa ogtihiin ilaahay waxaan ka codsanaa inuusan idi cadaabin adduunkana idinku dhiban idinkuna aa isdaysaan waxa kaliya oo aan u ciil qabnay waxaa weeye bulshada tuulooyinka iyo daabayadaha iyo maxay ahayd toon raggaan bannaanka jooga waayo si kastay nabad u noqoto magaalada dhexdooda waxaa weeye dhib halkaa ka dhacday baa fidmayn ka dhah oo maaragta ay ka dhici ka dhah say ahaan jidhayna magaalada oo aan diririn meesha ay ka soo asqunto waxay dadkan miyiga wada daaqa oo miyiga ku wada negi bay ahayn wixii maxay hayto ee dagaalkii jahliga ahay oo soomaaliya inteeda kale ciribta u gooyey uu ka bilowday runtii aad baan ugu faraxsannahay isku dhafnaantan gogoshatan sharaftatan waxaan malaynaynaa saaka markaan soo soconnay dad wacdigelin loo aadahayo iyagoo aan maaragta wacdi gashanayn waxaan u nimid dad gogoshii dhigay cid kastaaba ha kala shaqayso ogahayn maamuladu kala soo shaqeeyeen waa ogahay hawshaani inay kor iyo maaragtay meeshaba ay ka dhalatay haddana hadday ummad xun ay yihiin oo aan aayahooda ka talinahaynin waxba maxay hayto maamul ka maqani mad bedeleen
qaar ka mid a xoolodhaqatadii ku sugnayd deegaanada ay gaareen mas-uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyey ka shaqaynta nabadda iyo isdhexgalka iyagoona xusay inay kaalintooda ka qaadan doonaan wax kasta oo lagu heli karo nabad waarta duqa degmada gaalkacyo galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo ku hadlayay magaca labada guddoomiye ee degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug maxamuud cabdinuur aadan iyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaa bogaadiyey dadaalada loogu jiro helitaanka nabad waarta runtii mar kale waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo khiyaarta nabadda u taagnayd muddada dheer ee say u sheegeen aan cidna shidaal siin baawuur wadan har iyo hameen isku xilqaama qaaraanka bixiya soo safra hameen iyo maalin u taagan annagana runtii ka maamul ahaan aan ka warqabno culayska ka haystay waxaan rabaa inaa iraa ilahay ajar badan ay ka siiyo xuquuq weyn baa nagu leedihiin inaan idin ducaynaa naga mudan tihiin inaan idinkaga mahad celinaa naga mudan tihiin inaa wixii aan ku kaabi karna idinku kaabnaa naga mudan tihiin aad iyo aad baa mahadsan tihiin marti sharafkii runtii suldaanka iyo akhayaartu hogaaminayeen musharax maxamed siciid yare iyo saraakiisha iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale safarka u soo galay iyo gabdhaha quruxda badan ee wakhtigii maanta halkan soo safray intii la ogaa u dhabar adeygay aad iyo aad baa umahadsantihiin iyo odayaasha sharafta leh oo lafdhabarta oo ah runtii nabadda gobolka mudug
cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
shirweynihii lix iyo tobnaad ee hay-adda horumarinta halbeegyada iyo jaangooynta wadamada islaamka ayaa lagu qabtay magaalada madiina almunawara ee dalka boqortooyada sacuudiga warkan waxaa dalkaasi ka soo diray waryaheena cali jaamac cali cilmi cali kuus
shirweynihii lix tobanaad ee hay-adda horumarinta halbeegyada iyo jaangoynta wadamada islaamka ee isbiig oo ka mid ah hay-adaha wasimaada urka o i c ayaa lagu qabtay magaalada madiina almunawara iyadoo soomaaliya ay shirweynahaasi uga qayb galeen mareeyaha guud ee hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed mudane aadan bare xasan ku-xigeenka mareeyaha guud ee hay-addaasi mudane cidruus macali xasan iyadoo shirweynahaasi uu ku heliyey xogeeyaha koowaad ee ergada joogtada jamhuuriyadda federaalka iyo soomaaliya u fadhida urka o i c mudane maxamuud cumar jowle haddaba shirweynahaasi oo ka mid noqday shirarka sida tooska loo qabto marka laga reebo shirarka loo qaban jiray habka aragga fog ayaa waxaa kulankaasi si weyn loogu qaadaa dhigay qodobo muhiima oo ay ka mid ahaayeen horumarinta qorshaha iyo barnaamijyada hay-adda ismiig ansixinta xisaab celinta miisaaniyadda sanadkan dhammaadka ee labada kun iyo koo iyo labaatanka ansixinta miisaaniyadda cusub ee labada kun iyo koo iyo labaatanka iyo labada kun iyo laba iyo labaatanka taabagelinta saamiga dalalka xubnaha ka ah urka o i c iyo doorashada xogeeyaha guud ee hay-adda horumarinta halbeegyada iyo jaangoonta wadamada islaamka ee ismiig shirweynahaasi oo ay dhammaan wafudii kasoo qayb gashay ee isku aragtiga ayeen qodobadii looga hadlay ayaa waxaa maareeyaha guud ee hadda tayadhoorka soomaaliyeed mudane aadan bare xasan iyo wafdigii oo horkacay iyo mas-uuliyiinta kale ee ku elisay uu intii socday shirkaasi ay kulamo kala duwan la yeesheen wufuudda dhigooda ah ee ka kala socday dalka sacuudi arabiya qatar turkiga iyo uganda iyagoo munaasabada kulamadaasi uga wada hadlay sii xoojinta iyo waxwada qabsiga dhinaca khibradaha tayadhoorka cuntada iyo alaabada kale haddaba dhammaan kulamadaasi goonigoonida ah ayaa waxaa maariyaha guud ee tayadhoorka soomaaliyeed ku weliyey ku-xigeenkiisa mudane cidruus macalin xasan iyo xogeeyaha koowaad ee ergada joogtada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya u fadhida urka o i c mudane maxamuud cumar jowle cali jaamac cilmi cali kuhus raadiha iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararka dibadda
saraakiil ka tirsan kooxda taalibaan ayaa shaaca ka qaaday maanta oo arbaca ah in taliyihii militariga taalibaan ee magaalada kaabul xamdulaahi mukhlis uu u dhintay dhaawac ka soo gaadhay weerar ismidaamina oo lagula beegsaday agagaarka isbitaal ay lahaayeen militariga oo ku yaala bartamaha magaalada kaabul mid ka mida dadka ka badbaaday qaraxa oo u warramay wakaaladda wararka ee france bress ayaa yidhi wararka waa weerarka waxaa fuliyey qof ismiidaamiyey oo watay mooto kaasoo isku qarxiyey albaabka hore ee isbitaalka wararka ayaa ay baahiyeen kooxda taalibaan ayaa lagu sheegay in weerarka ay geysteen rag hubaysan oo ku labisnaa dharka shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka balse mas-uuliyadda qaraxan ayaa waxaa sheegtay kooxda daacish iyagoo intaasi ku daray in halkaasi ay ku dileen mas-uuliyiin badan oo ka tirsan kooxda taalibaan
duurnimo aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddi warkeena uu sheego waxay ka heli kartaa mareegtan internetka ku leenaha ciwaankiisu ee radio muqdisho dot net